أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal warka duhurnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada duhurnimadaana aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaal ka dhacay duleedka degmada muqfiri ee bariga hiiraan koox dhaliidada soomaaliya ayaa wajahaysa cadaadis iyo diniino xooggan oo kaga imaanaya dhanka saliibiyiinta caalamka taliyaha surdoonka kooxda dhaliidada soomaaliya ayaa qiray in maleeshiyaad iyo saraakiil badan oo murtadiin ah looga laayay dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhaca bariga hiiraan kataa'ib al akhbaariya ayaa baahisay film cusub oo lagu soo bandhigayo weerar lagu dilay askar murtadiin ah oo ka dhacay duleedka magaalada baydhabo ee wilaayada baay wilaayada hiiraan ayaa soo gebagabaysay wejiga koowaad xamlo boorin ah oo ka socotay degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas munaasabad lagu maamuusiyay arday dhammaysatay barashada qur'aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada xiindheere ee wilaayada galgaduuda wilaayada islaamiga bokool ayaa howlo dayactir iyo dib u habeen ah ku samaysay isbitaalka degmada tiyugalow ee wilaayadaas يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي intaas aad maqsheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka duhurnimo oo kooban haatanna iyagoo fisanna faahfaahinno dheeraad ah oo laga helayo khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaal ka dhacay duleedka degmada muuqori ee bariga hiiraan dagaal lagu jabiyey murtadiinta ayaa shalay ka dhacay duleedka degmada muuqori ee bariga wilaayada hiiraan dagaalkaas waxaa lagu dilay hal murtada oo lagu magacaabi jiray geedi yuusuf barrow waxaana sidoo kale dagaalkaas lagu dhaawacay afar murtada kooxda dhaliidada soomaaliya ayaa wajahaysa cadaadisyo iyo degniino xooggan oo kaga imaanaya dhanka saliibiyiinta caalamka nuur cali warsame abushiiba ayaa inoo faahfaahinayaa waxa lagu yaro beesha caalamka ayaa hoggaanka kooxda ridada soomaaliya saaraya cadaadisyo dhan walba ah kadib markii ay ku fashilmeen arrimaha siyaasadda iyo amniga gaalada caalamka ee iyagu maamula murtadiinta ayaa la sheegay in xasan gargurta ay uga cagjugleeyeen islamarkaana ay ku cadaadinayaan inuu sameeyo isbedelo siyaasadeed ilwareedo ayaa sheegaya in diblomaasiyiin saliibiyiin ah ee ku sugan xerada xalane ay hogaamiyaha kooxda ridada uga digeen inuu wajihi doono masiirka wax la mid ah wixii ka dhacay afghanistan iyo suuriya islamarkaana ay mujaahidiintu xukunka ka tuuri doonaan sida uu sheegayo xildhibaan yuusuf gamaadid oo ka tirsan golaha dawaaqeeda waxaad ogsoon tahay beeshii caalamkii asiga quus inay kala joogaan ay wada shaqayn laayihiin lana leeyahay niyahow dalkii dee talan ku leenahay dee waxa weeyaan boqolkiiba toddobaatan miisaaniyadda dowladda ayaan kabnaa waxaana noo noo muuqata in dee taladii aad kaligaa isku koobtay xaaladda amni ee khatar ku sugan tahay qaarkoodna ay leeyihiin xataa danaha naga hataa kaagama dhex jeedno yacni ayaga markay marxadaha noocaa soo gaar dowladaha ay gacanta ku hayaan afghanistan aad ogeyd syriaad ogeyd marka baqdinta aan qabno annaga keliya waxay tahay odayga ama dowladnimo lagu gaari waayaa oo sida afghanistan diyaaradaha la qabsadaa guluf dagaaleed aada u ballaaran oo mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen bishii shacbaan ee lasoo dhaafay ayaa sababay maleeshiyaadka kooxda ridada in laga qabsado degmooyin iyo deegaano dhaca wilaayaadka shabeellada hoose shabeellada dhexe iyo hiiraan waxaana burburay guutooyin ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta
taliyaha sirdoonka kooxda dhaliidada soomaaliya ayaa qiray in maleeshiyaad iyo saraakiil badan oo murtadiin ah looga dilay dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay bariga hiiraan warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya walaalkeen maahir maxamed murtad cabdulaahi sanbalolshe oo ah madaxa hay-adda sirdoonka ridada ee nise loogu yeero ayaa ka qayladhaamiyey weerarada culus ee ay kala kulmayaan ciidanka mujaahidiinta ee ka jihaadaya bariga wilaayada hiiraan murtad sanbalolshe ayaa qiray in saraakiil iyo maleeshiyaad muhiim u ahaa kooxdiisa ridada ah lagu laayay dagaaladii ugu dambeeyey ee ciidanka xaqa iyo caskarka baadilka ku dhex maray duleedka degmada muqokori ee bariga wilaayadaasi mid ka mid ah mujrimiintii ka badbaaday xabadda mujaahidiinta ee firxadka ku galay muqdisho ayuu sheegay in uu la soo wadaagay in xaaladda amni ee goobaha dagaaladu ka socdaan ay tahay mid aan la isku halayn karin goobo muhiim ahna ay ku dhow yihiin in ay gacantooda ka baxaan murtad sanbalolshe oo sii hadlayey ayaa qayladhaan afka furtay wuxuu maamulada riddada ah ka codsaday in ay gurmad la soo gaaraan oo aysan dagaalka ku fiirsan markii aan imaanayey maalintii isniinta oo aan xamar ka imaanayey aadan ayaa u walwalsanaa waa dareensanaa maalmo adag in la soo maray oo aan luminnay oo dad badan oo qaali nagu ah nimankaasu waxay aaminsan yihiin inay intana xanuujiyaan oo aan u adkaysa wayn inaan difaacyadaan ka baxayn maalmo dhexdaana nin odayahoo meeshaan ka tegaya xamar ku arka wuxuu ugu yidhi maqukuri labada maalmood soo socota suu ku taagnaado adagta waxaan codsi u soo jeedinayaa inay dadku issoo raaco galmudugaa naga dambaysa maantay garabaan u baahanna waa haddii soomaalinimu naga dhexayso waa haddii dowladnimada hadda lahaayo oo intaanu ummadu ay dhiiggeeda u bixinayso ay naga dhexayso qayladhaanta ka soo yeertay taliyaha ugu sarreeya sirdoonka murtadiinta ee nisa ayaa ku soo beegmaya xilli saraakiisha iyo xildhibaanada murtadiinta ay si weyn uga argagaxeen jabka xooggan ee maleeshaadkooda ku gaaray dagaaladii maalmihii lasoo dhaafay ka socday duleedka degmada muqokuri dagaaladaas oo allah fadligiis ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen boqolaal isugu jirta saraakiil iyo askar murtadiin ah kataab al akhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerar lagu dilay askar murtadiin ah oo ka dhacay duleedka magaalada baydhabo ee wilaayada baay warbixin ku saabsan filimkaasi waxaa inoo haya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan
fiidyowan kooban ee uu baahiyey kanaalka kataa'ib al ikhbaariya waxaa lagu soo bandhigayaa weerar ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen isbaara maleeshiyaadka riddada u tiilay duleedka deegaanka goofguduud buurey ee duleedka baydhabo filimkan ayaa ku bilaabanaya weerar toos ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen isbaaradii murtadiinta waxaana mar qura hawada isqabsanaya rasaasta ay isweedaarsanayaan ciidamada towxiidka iyo mooryaanta murtadiinta inta filimka uu soconaya waxaa la arkayaa firxadka murtadiinta oo ooda jabsaday iyagoo u cararaya dhanka hawdka iskuna dayaya inay ka baxsadaan rasaasta mujaahidiinta balse ciidamada mujaahidiinta ayaa baacsanaya ilaa bakhtigooda ay ka dultillaabsadaan meydadka murtadiinta ayaana sidoo kale filimka ka soo muuqanaya qaybaha ugu dambeeya filimka waxaa lagu soo bandhigayaa qanimadii murtadiinta laga furtay oo u badneyd saanad ciidan filimkan ayaa qeyb ka noqonaya aflaamta kookooban ee uu baahinaya kanaalka kataa'ib al ikhbaariya kuwaas oo lagu soo bandhigaya weerarada mujaahidiinta ay ku qaadayaan fariisimaha saldhigyada iyo isbaarooyinka maleeshiyaadka riddadu ay ku dhibaateynayaan dadka muslimiinta ah ee aan waxba galabsan wilaayada hiiraan oo soo gabagabaysay wejiga koowaad xamlo boorin ah oo ka socotay degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas munaasabad ka dhacday degmada booqablo oo ay ka soo qayb galeen culimo dhaqan iyo mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan ayaa lagu soo gabagabeeyey wejiga koowaad xabno taxriid ah oo muddooyinkan ka socotay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay lajnadii wilaayada u xilsaartay wejiga koowaad ee xamlada iyagoona ka warbixiyey waxyaabihii u qabsoomay muddadii lagu guda jiray wejiga koowaad ee xamlada boorinta jihaadka ahaa waxaanu ka mid ahayn afartii lajno qayb ka mid ayaan ahayn lajno ka mid ayaan ahayn gaar ahaan lajnadii abuzubayr ayaanu ahayn oo lajnadaasoo ku magacawnayd lajnatu abuzubayr ayaan ahayn waxaan ka mid ahayn labadii lajno oo qaybta galbeedka socodkana waxaan ka indilaaqnay amaan ka bilownay buqaan ka baxnay ceel cali ayaanu ka bilownay shaqadanadii labadii bishi markay ahayd waxyaalaha shaqadaan ka bilaawna waxaa ka mid ahayd inaan la kulannay awalan maamulkii meesha joogay inaan la kulannay kalana tashanay qaabkii shaqadii maadaama haddi ayaga mas-uuliyiinta meesha jooga ay ahaayeen sida ayayna shaqada noogu bilaabatay qaabka shaqada ay ku socotayna waxay ahayd inaan maaragtay tagno maraakista masaajida iyo dacwata shawaaric mawaadicda ugu badan ee lagala hadlayna waxay ahayd ataxriid cala alqitaal in maaragta dagaalka la galo jihaadka la galo maadaama saldhig ay u ahayd maaragtay xamlada taasaa ugu badnaa waxaa halaha kaloo lagala hadlay mawaadicda waxaa ka mid ahaa macaasida iyo mafsadada ka dhalanayso waxaa kaloo lagala hadlayey ee maaragtay tarbiyat alawlaad lajnatu ee sheekh maxamed awooyeen waa lajnadii koonfur loo diray taariikhda markay ahayd kowdii bishii kow tobanaad ee dulqacdi kunafarboqoafartaniyo waxay nagaga bilaabatay shaqada ayada ahayd oo halka maqarka laga kawanay muxaafadada ee mukayle annaga markaan inta ka baxaynay allah subxaana wa tacaala wuxuuna waafajiyey in aanu nidaam samaysano dacwada noogu kaalmaynaya ummaddan u tegayno nidaamkaas waxaa ka mid ahay kow marka ugu horayso annaga nafteenna in dowlad aan iska dhigno oo marka ugu horaysa imaam samaysano iyo mu'adan maaliyadaan samaysano ninka noo qaabilsan maaliyad aanu samaysano dhexda annaga iyo ummadda la tacaamulayno nin noo qaabilsan mulaaxadaad iyoaanu samaysano taqriirka nin noo qoro iyo meelahaan tegayno iyo wixii markaas ee ku saabsan ee lajnada waxaa kale samaysatay wakhti iyada nafteeda isbuuriso ee iyadu wax isku sheegto waxyaalaha jadwalka aanu samaysana waxaa ka mid ahay ummadda aanu tegayno albaabada aan ka garaacayn kow waxaan ugu talagalnay oo jadwal noo ahay in maamulka aan u tegayn ina kow ka bilaabno waxaa noogu xigay culummada markaa maamulka la fadhiisanna waxaan intaana ka rabna u sheegayn culummada ugu horraysay macallimiin haddii soo raacaan waxaa ka mid ahay sidoo kale taqriirkana uu ku faahfaahsan yahay ee nuqubada dadka ummadda horjoogayaasha ka ah waxaa noogu xigay saacadaha afar saaciyo markii la gaaro in maraakista gabdhaha hal meelan iskuukayna geeyaan dadka maamulka hay-adda cidda la kulmayn waxaa ka mid ahaa masaajidada matalan bayna al aadaan wal iqaama ina ka faa'iidaysan galabtii dacwo shaaricina ka dhigno borojektiga habeenka ugu horreeyo magaaladaasi tegayno ayaan ugu talagalnay filinka ina ku bilaabno filinkii qazo ayagoo dadku abdheedgaraysan yihiin dhibaatada muslimiinta gaalada dhagarta yuhuudda iyo ciddii la shaqaysaba ee iyagoo fahamsan baa shaqada camaashii kaleeta markaa maalinka ay fulaysay si nabadgelyo ah ayaa goobaha aan u tagna waa toban muddo waxaan kusaana koobnay toban maalmo alxamdulilaahi ilaahay baa ku mahadsan subxaana wa tacaala waxaan ka mid ahaa ama aan fariiq ka ahaa afartii lajno ayaan qayb ka ahaa kaafiladii maaragtay afaraad ayaan ahaa kolley mowduuca iyo qasadka aan u baxnay wuxuu ahaa laba arrimood mid boorin jihaadka ummadda muslimiinta lagu boorinayo jihada aan aadnay jihada aan ku baxnayna waxay ahayd bariga hiiraan si guud insha allahu tacaala marka ummaddii aan la kulanay iyo goobihii aan tagnay qabuul baan kala kulanay goobaha aan tagnay ilaa labaiy toban goobood ayay ahaayeen meesha maaragtay maqarka noo ah oo booco markii laga bilaabo waxaanu kasoo bilownay geeska dhinaca beled weyne agtiisa oo la yidhaha baardheere waxaanu ku xijinay beerxaano tarashante nuurfanax baar dhabaq darow garasyaani tayeeg hoogaantir cabdicagweyn dhagaxyaxoor iyo meesha aan ka duulin oo ah booco ugu dambeyntii waxaa goobta munaasabadda ka hadlay waaliga wilaayada hiiraan sheekh guuleed abunabhaana isagoona ku ammaanay shaqada adag ee lajnada ay gudatay sidoo kalena waxa uu waaligu soo xiray wejiga koowaad ee axmarada waxa uuna dhanka kale ku dhawaaqay wejiga labaad ee axmarada taxriidiga ah waxaa noo xiran oo noo gabagaboobay xamladeenni taxriidiga ahayd marxaladeedii koowaad maalinkii aan ku dhawaaqaynay oo aan shaqada kala qaybsanaynay waxay ahayd sagaal iyo labaatankii bishii tobnaad qaafilooyinka tii ugu horreysay markay dhaqaaqaysa waxay ahayd isla kowda bishii kow iyo tobnaad marka marxaladii hore sidaanay noogu xiran tahay waxaa noo dhiman marka hal marxalo ama hal face oo xamladii ah oo aan reebanay waagii waa dhulkan qaybtan galbeedka koonfure ee wilaayada waa wax horta fiican in la wado oo aan la joojinin markaad fiirisid oo la dhimisid waxaan waxyaabo diidaayo oo ay duruufta keenaysa waa laga yaabaa inay jiraan laakiin maxaad markaan fiirisid qofkaan wado waa noolal bay u tahay qofkan shaqada wado oo muxtasibka oo shaqaynaayo oo daaciga oo socdo ama naqiib ha noqdo ama ha noqdo qof kale oo culimo ha noqdo ama qof mas-uul ha noqdo shaqadan dadkan qabanaya waxay u tahay noolal dadka adaa u tegaysana waxay u tahay noolal haddii qofka hadda waxa da'bi aan ka dhiganno oon shaqo ka dhiganno waa shaqo micnaha wax badan taqyiirin karto bedeli waxaan isleeyahay ragga oo rabo inay ilaahay diintiisa u tababartaan oo ay mucasir galaan ragga raba inay aadaan dhallinyaradii maalinkaad xamladan aan ku dhawaaqayna oo hawl galayseen xarunta qofna ma joogin maantana rag baa jooga u diyaar ah oo yimid meesha ka imaadeen meelaha aad soo marteen waay dhulka aad soo taxadhiisay dadka aad soo taxadhiisay dhexdooda ka imaadeen waxa aad doonaysid waa inay wax ka xaqiiqoobaan waxa adiga kugu jiro oo ku asalka ah oo ku qaayada ah waa inay xaqiiqoobaan wixii aad doonaysid waa inay ka xaqiiqoobaan kulankeeni marka ee gabagabada u ahaa fayskii hore iclaamintana u ahaa fayska labaad oo soo socda maanta intuu noogu egyahay ilaahayna waxaan weydiisanaynaa subxana wa tacaala cadowgeyna inuu jebiyo annagana ilaahay inuu guulna siiyo munaasabad lagu maamuusay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada xiindheere ee wilaayada galgaduuda warbixin ku saabsan warkaasi waxaa mar kale inoo faahfaahinaya walaalkeen nuur cali warsame abushiiba
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا ilaa iyo kow iyo labaatan arday ayaa dhammaysay qur-aanka kariimka kuwaasoo dhigta madarasada barashada qur-aanka kariimka ee ku taalla xaafadda alfurqaan degmada xiindheere ee wilaayada islaamiga galgaduud munaasabadda lagu maamuusayay ardayda ka qalindaaratay qur-aanka kariimka waxaa isugu yimid mas-uuliyiinta maamulka islaamiga degmada xiindheere culmaaudiin qaar ka mid ah waalidiinta ardayda qur-aanka dhameeyey iyo shucaro halkaasi gabayo ardayda lagu dhiirigelinayo ka jeediyey sheekh cabdimalik oo culmaaudiinka deegaanka ka mid ah islamarkaana goobtaasi ka hadlay ayaa ardayda kula dardaarmay in barashada diinta aanay ku ekayn keliya qur-aanka oo la barto waxaad og tihiin dad badan oo dhallinyaro ah oo maanta idinkoo kale ah inaysan nasiibkaan helin inay qur-aanka ilaahay qabtaan qur-aanka ilaahay qabdiyaan qur-aanka ilaahay xifdiyaan dad badana ilaahay u qardarin marka waxaan leeyahy dhallinyaroy ilaahay subxaana wa tacaala ku shukriya cilmiga inaad siyaadsataan mar walba ha ka suulinina sababtoy tahay cilmiga sharciga waxaa ku xidhan waa sacaadatu dunya waalaakhira labada daarood inaad badbaado waxay ku xidhantahay inaad cilmi leedahay cilmi sharciga aad taqaanid kuna dhaqantid sababtoy tahay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi diin qofkau ilaahay khayr la doono ilahay wuxuu fahansiiya diinta uu fahansiiyaa sidoo kale qaar ka mid ah waalidiinta oo iyaguna mikrofonka lagu soo dhaweeyey ayaa halkaasi ka muujiyey farxadooda ku aadan inay goobjoog u yihiin carruurtooda oo qur-aanka dhammaysay iyagoo duco ku dhoobay macallinkii qur-aanka soo baray carruurtaasi ardada waxaan leenahay aabbayaalkood aan nahay maandhayska waa inku faraxsannahay waana idin jecelnaho ilaahay baan nugu og inaan idin jecelnahay haddii aanan idin jeclaynna maanta diinkan ma aanan inkugulama dadaalnin waxaan idin leenahay maanta meesha aad joogtaan ilaahayan waxaan ka baryaynaa hoos ilaahay idinma soo celiyo kuwii kor u socda allaha idinka dhigo kuwii maarata waalidooyinkooda iyo macallinkooda anfaca allaha idinka dhigo muslimiinta oo dhan kuwa anfacana allaha idinka dhigo diinkiinnana diin barakaysan oo dadka muslimiinta oo dhan anfaca allaha ka dhigo maandhisko waxaan inkula dardaarmaynaa haddii ilaahay idmo inaad maaragtay sida aan maanta inkugu faraxsannahay in aadan maaragtay qamuyanna gelinina oo nin xoogaa maaragtay ka leexda aanna dugsiga la arag oo nin u gooyo aan naloo sheegin oo nin cabtoy raaca aan naloo sheegin oo nin maaragtay waxaa weeyaan safuufta iyo masaajidka ku xiran maahan nin kale aan laynka helin
waan ku shugraynaa waxaan leenaha macallinkeenna ilaahay naarta ha kala xishoodo ilaahay naarta ha kala xishoodo wuu dadaalay wallaahi run ahaantii codadka ardada markaan anugu hadda istilmaamo ilimaa cashade ilinta aan cashaayana farax waaye maahani ooyin xumaaneed ma aha macallinkana kor allaha ka dhigo ilaahay ha darajeeyo ilaahay diin naafacah oo aqriya adduunnana ilaahay macallinka ha naga siiyo degmada xiindheere waxaa ku yaala madaaris fara badan oo lagu barto qur-aanka kariimka taasoo keenta in sanad walba arday aad u tiro badan qur-aanka dhammeeyaan gargaarkii alle wow iman yahuud ifka way guban cabaadkooda yaa quban aakhirana way guban jahannamo olol daran ibliis ku leeyihiin kulan muslimiintu waa xagin mar walba guushu waa dhankin jihaad gala idilkin gargaarkii alle waa maciin janna weeye ballantiin allah gartay nufuustiin difaaca dinta kulligiin aakhirana xuurulcayn way curoobeen falastiin way dulloobeen israa'iil ciidanka hoos marin kulligood cagta marin
wilaayada islaamiga bokool ayaa howla dayactir iyo dib u habeenaha ku sameysay isbitaalka degmada tiyaglow ee wilaayadaas walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuxasaan ayaa mar kale faahfaahinta warkaasi inoo hayaa waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha bini'aadamka waxaa ka mid a caafimaadka iyo daryeelka ubadka iyo dhallaanka taasoo haddii lagu dadaalo keeni karta allaah idankii in la badbaadiyo qayb ka mida nolosha bini'aadamka innagoo u kuurgalayna howlaha caafimaadda ee wilaayada islaamiga ee bakool iyo waxqabadka maktabka caafimaadka ee wilaayada ayaan booqasho gaaban ku gaarnay isbitalka weyn ee degmada tiyeglow xilli si dardarle ay ku socotay hawsha isbitaalka bukaan badanna uu joogay bukaanada isbitalka joogay waxay ahaayeen kuwo qabay xanuuno kala duwan waxayna ka yimaadeen degmada tiyeglow iyo deegaanada ku dhowdhow kuwaasoo loo sameynaya baaritaanno islamarkaana la siinayay daawooyin tayeesan oo lacag la-aan ah dhismaha isbitalka markii hore waxa uu ka koobnaa siddeed qol oo dhagax ah iyo lix musqulood kuwaasoo dhowaan wilaayada islaamiga ee bakool ay dayactir ballaaran ku samaysay waxay sidoo kale wilaayada dhistay oo qolalka ay ku soo kordhisay afar qol oo dhagax ah oo loogu talagalay hooyada iyo dhallaanka qaarna loogu talagalay qalliinada noocyadooda kala duwan siday ii sheegeen mas-uuliyiinta isbitalka waxaa intaa ka baxsan oo isbitalka uu leeyahay howl qurux badan oo lagu soo dhoweeyo dadka bukaanka ah daawadana ay ku sugaan kaasoo loo sameeyey fadhiyo wanaagsan iyo jardiinno qurux badan oo indhaha soo jiidanayo waxaa sidoo kale howlkan uu leeyahay dhalo weyn oo dadka ay ka fiirsadaan aflaanta jihaadiga ah ee lagu soo bandhigaya dagaalada u dhexeeya mujaahidiinta iyo cadowga alle wuxuuna qof weliba meesha ka tagaa marka la siiyo daawadiisa isaga oo la socda jabka murtadiinta iyo kufaarta ka soo gaaray duulaanka shareeca ladirirka ah ee ay ku soo qaadeen qaar ka mida wilaayaadka islaamiga intii aan gudaha isbitalka ku sugnaa waxaan la kulmay mid ka mid a dhakhaatiirta isbitalka isagoona iiga warbixiyey marxaladaha uu soo maray isbitaalka iyo inta qol ee uu ka koobnaa iyo dayactirka iyo dib u habeynta hadda ay ku samaysay wilaayada islaamiga ee bakool aada iyo aad waa mahadsan tahay booqashadana soo booqateen andalus eedasinka mahadnagaana cisbitaalka haddii xoogaa yar dhitaylis amase faahfaahinka anagu dhiiba yacnii cisbitaalka markii hore furunaaye hooli socoti laakiin dib u habeen iyo horumarin yalaka suubiyi cisbitaalka markii hore magu koobanaaye qayb o b d ah oo dadka oo outpatient ah eh dadka socda eh iyo qayb under five eh ciyaalka eh iyo maku koobanaaye qayb maternal eh oo balaanta ureyda iyo nuujinta eh iyo farmishi iyo qol oo maydharaay baaritaan eh marka ilaahay mahadiis walaayada isxilqaanti may la suubiyey qolola la dhisi oo liinka talagalsiiy insha allah ilaahay oo beera qalliinka in laka suubiyo oo noocyadiis kala duwan alxamdulilah howlana eed iyo eed aan socota cisbitaalkii way tayay may leedahay haddii nagata xagga shaqaalaha haddii nagata agabka laka shaqeeyaw iyo qololka oo hada koley oo cisbitaalka ah yacnii kuwa oo kafilanoo umadaliinka shaqeeyaw hob ilaahay era haddee horukaca aragahayna dhakhtarka ayaa sidoo kale ka warbixiyey tallaabooyinka caafimaad ee uu marayo qofka bukaanka ah marka isbitaalka uu yimaado qofka markii kow kooy hooba kooye karolin gooye nambarshee fiirsade nambarshee hoob la deera dhakhtarka la kulume dhakhtarka ma consultation suubiya mase la waraysade hadda meeli dhakhtarkan arago andare haddii shaybaar eta haddii daawan qorow la eta dhakhtarkiya marka go-aanadaas le haddii shaybaarka lindaroon dhallinyaro shaybaarka eed anka takhasustee roogdo walha baare cuduradii haddana dibahaan la nagade soo jawaabtay wadada dhakhtarkii aan kooye daawooyinkii liingore iyo cudurkii isulkulayna waan sheegee iyadoo la socota health education ama baraarujin yacni daawadiisi isu isticmaalo fadi iyo waxyaabaha isu ku aagan intii daawada aan socoto maya wax lacaga guud ahaan ma jirto isbitaalka dhakhtarka waxaan ka codsaday inuu igu soo wareejiyo dhammaan qolalka uu ka kooban yahay isbitaalka wuuna iga aqbalay isaga ayaana i horkacay oo mid mid ii dulgeeyay qolalka mid kastana sharaxaad ka bixiyey hadhao qolkunqolkii oo baaritaanku dadkii bukaanka meelilka baarayiyo shaybaarkiiyo yacnii dhallinyarada sida adiib injeedda maylaraa hooliyo shaqo maalmeedkooda ka jaraan yacni dhakhtarka madi haddara meeli kuwayaan oo laka baarayiyo kan usuuna qolkii oo dispensarigiyo mse meeli oo daawada laka dhiibayiyo markii dhakhtarka daawada ha qoro meeli daawada laka dhiibay oo bukaanka laka siyaayo liinka sharaxaayo farmashigii daawada taaliyo kan eh qolkuun un haddaa galina qolkii oo maternalku oo hooyada iyo balaanta uurka leh iyo nuujisada qolkiishow gabarta dhax fadhiidana qoftii oo umulasidii cisbitaalkawo maasha allah hooliya safeyle an wadata qolkun qolkii oo balaanta angaar haayo yacni oo jirooyinsha iyo mayraay cuduradii laka waraysadaayey laka daawayayo qolkun haddaa galni mayba waa qolkii dhakhtarkawo dhakhtarkii sidaad injeed hooliis maalmeeda ka jara yacni qof ku hor fadhiyoona bukaangu maylaay qolkii oo daawooyinkii iyo baaritaanka iyo beeshantaha lakala kulamaaya qolkun e marka dee dhakhtarkiina nin fadhi bukaankiina kan ad aragaaso cisbitaalka hadee shaqadiisaas aan soota soo dhow qolkun qolkii oo dareesing oo lakasuubiyaayey dadka dhaawaca eh dadka oo maylaay baawurtaha laga doontii dadka adi dhaawacyada iyo hoolashay iyo afaarishay qolkii oo maylaay hoolis laka galaayo qolkun maylegangaar iyo dressing dressingna maylarayha dhaawacya dhaawacyada meelmaylaay yani laka daryeelayo qolkun qolkii oo maylaay raajadawo ama noona ninshaani hooliya socota maylaay dad oo badan ah hadda la saari kuwo kalena hadda banaanka aan surinyiin marka dee dad dabeecati oona faylataa yani cilmana an leh yana ninshaani maasha allah meelana walaayada kor allah ka weela qolalkun isan injeedaan qolalkii hadda la dhasiyo cusubyiin maylinasayha yani inay laku umalo inay balaanto oo leengaadaha magaalooyinka sida beledweyne baydhabo kulli laku kumaarama meeli xafiisyadii iyo meeli qolalkii oo qaliinkii iyo ventilationsha iyo walaasha ay kulli diyaarsiyiin wal habeey marka alxamdulilah walaayada kama hadsan walaayada qorshuun ninshaanti waana mayraray walka guulaysidii waxaa intii aan kormeerka ku jirnay noo suura gashay inaan tagno qolka lagu qaabilo haweenka xanuunsan iyo kuwa dhalmada ah waxaana la kulannay dhakhtaradda qaabilsan cudurrada haweenka iyo dhalmadooda waxay ka warbixisay shaqada ay u qabtaan haweenka gaar ahaanna kuwa uurka leh cudurrada oo haweenkala ku baara waliba aan badanaha u t i maleeri iyo anemi walaasaan badan tiyaglow degmadana waa badan ku bahay laakiin tuuriya aan badan ilaa daawleero daawlweyne tuuriyaalkaasoo dhan ku kooyaan meelo badan ku kooyaan boos oo way baliin angoona ay jaraan qolooyin oo hadal dhasay jaraan oo balaanta markay dhuuriyaan meelo la jeeye qolol oo goona ay jaraan oo anqaas eh qolalkaas la jiifiya meelo la ku umuliya dhakhtaradda ayaa sidoo kale talooyin caafimaad oo dhaxalgal ah siisay haweenka uurka leh iyo kuwa nuujinaya intaba waliba anka baaqay intii isbitaalka kooyaan oo daawo maasha allah ayaala iyo anka baaqay meel walba roogan isbitaalka intii habooqdaan balaantuurka laba baan ka baaqay intii mar kasta bal kasta isbitaalka habooqdaan xaaladii oo la socdaan yaa aan ka baaqay balaanto kale oo yoona nuujisada saas amal intii isbitaalka la hariiraan dadka oo tuulooyinka iyo macal degmada saas aan ka baaqay isbitaalka intii la hariiraan mar kasta kooyaan daawooyin oo maasha allah ee iyo jaraan daawooyinkaasi intii oo way balfaday oo maasha allah ee inqaadaan lafaday wayn qoree beeslaamo isbitaalka la hariiran mar kasta kuwayan ka baaqay balaanta uurkale xaaladoosh walaasho dhan way la socdee markas intii kuwayan la faday isbitaalka yoon nuujisadayana saas camalo isbitaalka waybaan ka baaqay intii mar kasta kuwayan ha la hariiran bukaanada isbitaalka joogay waxay isugu jireen rag iyo dumar kuwaasoo sidaan hore u sheegnay qabay xanuunno kala duwan haddaba qaar ka mida bukaanada ayay noo suura gashay inaan la hadalno intii aan isbitaalka ku sugnayn walaal gobolkan isbitaalkan ciidan aninka dhowayay waxyaabaha oo busho eh una lakoyn ciidan ninka daawayay beesa maarmaan ogaan wadaadka lugta oo ku ajiisan yaa walaalka ee antasheeni antali inka daaway fadaaba marka ma la qaabilaasada haa wadaadkan hadda isla soconi hataley markaan daawadan soota sheekh saag deer xuseen gaabow daawlo weyne gabadha raahuda iyo dagaalka koy uu xaliha baray xagee joogta hadda hadda degmada tiyaglow gaar ahaan isbitaalka degmada tiyaglow ee ka suqanno kas yaroo margarona cajiisa ee marka haday dhaawac yaryar luto oo deeren haddana insha allahu isbitaalka saankooy raaji marka liingori haddana raajidiya insha allahu tacaala haddana ini liisaaroyo aan baahana waana sifadood liinka saaro aan u beesan liin hugaadahana haddana daawi liisiyo iyo rajayaho waan helay insha allahu tacaala lugta mar hore geela oo haraantii kadib haddana dhaawacayo isbedeli ulusaadi eed iyada wala markan cajiiskii arday hasii korri alla ilna hadda la baaro wali udur ee lukala hadda ku badale ma hadda banaanka ma ku muuqdo isbitaalka dhismada weli sheeba hor leenka aranaya yaa la soo- yaa la- yaa la dhasi koraasihii in noocoyoolkii liinsuubi yaab iyaabakii dile eed iyada ankamahaas mardaya aan liinka dadaali waa aan arga doontaan hallankii noolo ilaahay subxaana wa tacaala hawaafiyo arga doontaan anoonka been sheegdaan haddana dhah teegana unuun marka xaadirin ena insha allahu tacaala habeensan buulo xaggee ka timid biyole haa xaggee joogtaa hadda tiyeglo an daawle hadoon walqale anfado haymale isbaag tiyeglo haa
marka dhakhaatiirta ma ku qaabileen haa maxaa lagugu sheegay hadda weli jibaa ma isiin laakiin daawi la oo- we- way la ogaaday kaadi in dhiiga la ogaaday ariyo kor dhuuri ihaay warkaasibir ee dhabaayan feera ku dhuuriye eedan jirin waan waa la iifan ma qob laakiin foola la imhaay wala dhashee dhabtee qob la aglaamo
marka biyooli aad ka soo tegaysay isbitaalka aad soo eh, soo aadaysay daawaa soo doonat say kugu qaabileen dhakhaatiirta markaa imaada safayl aa safayle mayna ii- may- mayna a ariirin aa safaylenian qaabila ariitoho ku dhii si wanaagle in baarti badambeel an koyada inta humaamukula kulungna en hanuwa feyliya
waa qayb ka mid a waxqabadka la taaban kara ee wilaayada islaamiga ee bakool ay u samaysay bulshada muslimiinta ah ee mas-uulka ay ka tahay waana dadaalka iyo juhdiga wilaayada ay ku bixinaysa howlaha danta guud ee ka dhexaysa muslimiinta dhowaan ay ahayd markii sidan oo kale warbixinaan ka soo gudbinnay dhismaha kawaanka hilibka ee degmada tieglow kaasoo loo sameeyey qol dhagax ah oo aad u weyn haddana ay ku shaqaystaan kawaanleyda degmada tieglow
mahadsanid abuuxasaanna warkii duhurnimo ee maantana dhegaystayaal waa nagay intaas salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh